haatanna waa barnaamijkii martida mikrofoonka waa tan falastiin axmed iimaan
wacana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrafoonka barnaamijka martida mikrafoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah brofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo bara ka ahaa jaamacadda nairobi ee dalka kenya magaaladiisa nairobi waxaan brofesoorku wax ka weydiin doonaa saamaynta dilka sheekh aboodu roogo uu ku yeelan karo wada noolaanshiyaha dadka diimaha kala duwan haysta ee reer kenya sidoo kale waxaa barnaamijka marti inoogu ah saynab maxamed xasan saynab siraad oo agaasimo howleed ka ah hay-adda lagu magacaabo the minneabolis foundation hay-addaasi ayaa waxa ay kaalmo kala duwan siisaa hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bulshada guud ahaan ee gobolkaasi ku sugan saynab waxaan wax ka weydiin doonaa heerka iyo weliba xaaladaha nololeed ee soomaalida gobolka ku dhaqan iyo horumarkooda iyo sidoo kale aragtideeda ku aadan qaybta dumarka laga siiya xubnaha baarlamaanka waxaan ku hormarayaa brofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed brofesor kusoo dhowow barnaamijka martida mikrofoonka waad mahadsantahay waad mahadsantahay waad mahadsantahay walaal marka ugu horreysa waxaan rabaa bal inaan ku weydiiyey saameyn intee la eg ayay ku yeelatay ama ay ku yeelanaysaa dilka sheekh aboodu robo ee dhowaan loogu geysta magaalada mombaasa dadka haysta diimaha kala duwan ee dalka kenya ku dhaqan horta rud ahaantii sheekh la yidhahdo sheekh loo yaqaana cabud rogo wuxuu ahaa sheekh ay si weyn u raadinayeen ciidamada f b i da waddanka maraykanka isla maraantaana wuxuu ku mid ahaa raggii micnaha yani lagu tuhmayey inay unuqurayay oo micnaha uu yani ta yani runtii tababar siinayay ama al-shabaabna xiriir la lahaa dhalinyaro fara badan oon soomaali ahayn laakiin dadka kale reey reer kenyaanka ah wuxuu ahaa sheekh runtii aada u wacdiya dadku wacdiya wuxuu ahaa sheekh aada iyo aad macnaha wacdigiisa ay ummadda u dhegeysto wuxuu ahaa nin runtii yani saameyn saameyn weyn ku yeeshay dhalinyarada macnaha gobolka xeebta degan guud ahaan marka dilkiisii marka wuxuu keenay wuxuu sababay marka in wadankii macnaha guud ahaan marat dadkii muslimiinta ay kacaan maxaa yeelay qaabka ninka loo dilay runtii qaab aada iyo aada u xun ahaa waxaa la sheegay in isagoo gaari saaran oo xaaskiisa macnaha ay la socoto eldn ay la socdaan ilaa laba iyo labaatan xabad oo rasaasta lagu furay sideed iyo toban ka midna isaga ay ku dhacday inta kalena macnaha yani ay runtii ay gaariga saarna ay ku dhacday marka taa marka waxay keentay in dadka kenya lagu eedeeyo ama ama ay dadka xeebaha degan muslimiinta iyo dadka muslimiinta guud ahaan yani degan gobolka yani wadanka kenya ay ku eedeeyaan in dalkiisi ay ka dambeeyeen f b i da iyo dowladda dowladda dowladda maaragtay yani kenya inay ka dambeeyeen ay ku tuhmeen taa marka waxay sababtay in ay mudaharadii sameeyaan inay jidadka gubaan inay micnaha yani ay kenisadihii ay gubaan in micnaha yani dadkii muslimiintaha ay kiciyaan guud ahaan wadanka dhanba maaragtay ilaa nairobi ilaa gobolka xeebta hataa gobolka waqooyi bari yani meelo badan baa ninka loogu mudaharaaday marka waxay leeyihiin waxa waxaa loo yaqaana custary killing waxa layaa jira ah ninkan haddii la tuhmaayo oo micnaha wax lagu haysto waxay ahayd in maxkamad lahoo keeno lagu eedeeyo micnaha waxa micnaha wax maxkamad oo jira maxkamad la keenay oo micnaha wax lagu waayo oo lasii daayey marka waxay ahayd marka haddii wax lagu tuhmaayo ninkan in maxkamad la keeno yacni cadaaladda lahor keeno lagu eedeeyo waxa marka isaga lagu tumayo ama marka ha ku caddaato maxkamadda ha ku caddaysa ama marka ha sii daysa horese horeba u samaysay laakiin dilka dowladda dowladda kenya way inkirtay in ayaga iyada ka dambeysay dowladda maraykanka way inkireen inay dilkiisa ka dambeeyeen waxaa lagu tuumay inay dad micnaha yani dad hubaysan yani heertooda la garanay ninka ay dileen marka saameynta laga yeelatay waa saameyn runtii wadanka dhan bay runtii saameyn khalkhal gelisay dadkii siyaasiyiinta ayaa ku ayaa runtii yani ku kala qaybsamay qaabka ninka loo dilay iyo qaabka meesha yani qaabka micnaha yani arrinta u dhacday marka guud ahaan waxaa mooda wadanka dhan bay rishin gelisay maarta sheeqaas micnaha yani dilkiisii
kenya marka la fiiriyo kale dad badan oo muslimiinaha degan laakiin ma ahayn dad si weyn u muuqda sida meelaha kale dadka muslimiinta ay degan yihiin oo kale marka la fiiriyo laakiin waxaad moodaa tobankii sane ugu dambeysay haddii ay noqoto dhinaca xeebaha ama ha noqoto waqooyi bare ama nairobi laftirkeeda in dadka muslimiinta ah ay banaanka imaanayeen ay noqdeen qowmiyad maaragta badan oo fara badan oo ka mid ah qowmiyadaha wadanka kenya degan waayadan dambena rabshadaha soo noqnoqonaya kiniisadaha iyo masaajidada labadaba quseeyay ma laga yaabaa tan inay keento kala qaybsanaan xagga diinta ah oo kenya dhibaato u keeni karta mustaqbalka horta dadka muslimiinta ee ku nool dalka kenya waxaa lagu qiyaasaa boqol kiiba toban waddankan afartan milyan waaye ilaa iyo laba iyo toban milyan inay muslimiin yihiin ayaa lagu ayaa lagu ayaa lagu qiyaasaa marka cadadka intaa la eg runtii waxa weeyaan saameyn saameyn walba ku yeelan karaa dhinaca siyaasadda ha ahaata arrintan dhacday inta badan waxaa runtii la yidhahda dadka qaarkeed ay ku eedeeyaan inay keeni karto waxa loo yaqaana sectarian violence ama in yacni kiniisadihii maratay muslimiinta iyo iyo dadkii kiristaanka uu dagaal dhex dhex dhigo ha ahaata laakiin dadka siyaasiyiinta ah iyo dadka waxgaradka iyo dadka culamadaba inta waxay leeyihiin arrintaa aysan dhinacaas aadin iyosan aadin arrinta dhinacaan oo arrintaa laga dhiga arrin criminal ah oo macnaha yani sheekaan habka loo dilay criminal ahayd gaang- dad gaangis inay dileen oon heertooda la garanaynin laakiin yaanan yaanan yaanan laga laga yeelin mid udhexaysa colaad udhexaysa kiristaanka iyo muslimiinta yaan laga yeelin runtii dad badan baa arrintaa ka dhawaajiyey masaajidaha baa hadda laga sheegayaa ragga siyaasiinta kulli t v da ka hadlaaya ilaa radio kurunta arrinta aad bay wadaan laakiin haddana guud ahaan markaa fiirisid markii sheekha la dilay dadku carada waxay la beegsadeen yani kiniisadihii maarata ilaa laba ilaa ilaa- ilaa laba kiniisay gubeen marka wayla runtii wayla- way la beegsadeen taa marka waxaa keenaysa dadka muslimiinta ee ku nool kenya muddo fara badan ayaa la gacan bidixaynayay xagga ama xagga siyaasada ha ahaata ama xagga dhaqaalaha ha ahaata ama xagga shaqooyinkaba ha ahaata marka een waxaa jira marka waxyaaba fara badan oo is- is- isbiirsaday oo is urursaday oo dadkan ay tabanayaan oo laba dowladda marka inay yani arrintaas ay wax ka qabato ay ma- arrintaas macnaha ay- ay xakamayso loo baahya ayaa jira dadka dhalinyarada in shaqo la siiyo in waxbarashada laga arti yani wax laga kaalmeeyo in macnaha yani xagga shaqaalaha macnaha yani yani muhiimada kood la siiya marka waxyaabahan dhacaya runtii keliya maa sheekha dalkiisa waxaa jira waxyaaba fara badan waa isbiirsaday oo dadkan waxaa leedahay care horey qabeen qabaan.
dadka muslimka ah ee kenya ku cara hore cara hore ayaa jirtay cara hore isbirsadaa jirtay oo dadka muslimiinta ay qabeen runtii waxaa kamid aha waxyaa cadaalad darre ay sheegeen ayaa kamid aha waxaa kamid baasbarada oo lagu dhiba waxaa kamid ah iyagoo macnaha yani la- yani laga dhiga dad criminal oo terrorist laga dhiga waxyaabo fara badan bay sheegeen dadka muslimiinta wadankayga ku- dowlada wadankayga ku nool marka hadda waxaad moodaa inay baraarugeen soo kaceen leeyihiin annaga waxaan ubaahan xaqiin in la siiyo waxaan u baahana marti inaan anaga yani xuquuq yeelano waxaan u baahannahay in dadka kenyan kale xuquuqda leeyihin aan yeelano marka hadda waxaad hadda waxaa moodaa xoogaa baraarug islaamiya inuu jiro marta wadanka kenya En kenya ma ahan oo keliya in hadda dhibaatadaas gudaheeda ay ka taagan tahay waxyaabahaas soo nooleeya waxaa ugu waaweyn faragelinta kenya ay soomaaliya la beegsatay oo ciidamadeeda ay hadda gudaha soomaaliya ay ku jiraan haddii taas ay sii socoto dhacdooyinka sidan oo kaleeta ama qof dadka muslimkaa lagu dhibaateyn karaa ama ay muslimiintu iyaga laftirkooda wax ku dhibaateyn karaanna ay sii jiraan maxay kenya dhaxal siin kartaa
that's exactly but a- arrin- arrintaas arrin kale waayo arrin arrinta aada muhiim waay maxaa yeelay een, dadka muslimiinta ee ku nool xeebta ku nool qaar badan oo kamid ah dadkaas waxay degan yihin soomaaliya dadka muslimiinta ee ku nool gobolka waqooyi bari ee soomaaliya qaar badan oo kamid a dadkaas waxay degan yihin soomaaliya marka waxyaabaha soomaaliya ka dhacaya labadan gobol saqabeyn bay ku yeelan kartaa marka haddii dowladda kenya ay sii wado dagaalada iyo weerarada ay ku haysaan soomaaliya ay ku haysa ay sii wado waxay keeni kartaa marka inay gudaheeda inay xas- xasarada ka ka ugunta ay keeni karaysaa waxay keeni karaysaa in dadkan shicibka ee muslimiinta ee kuna gobolka ay kacaan maxaa yeelay muddo fara badan waad garaysaa gobolka waqooyi bari kenya marka markaad tusaale soo qaato waxa weeyaan waa gobol micnaha yani soomaalida ay u badan tahay muddo fara badan soomaalida ay sheegan jireen Ha- marka dowladda kenya in badan waxay isku day dadka inay kenyaanka ka dhigto waxay isku day macnaha in caqligooda iyo maskaxdooda ay hadato runtii taana way ku guulaystay marka hadda waxay dib u keeni kartaa dhib haduu dagaaladan sii socdo waxay dib waxay dib u keeni karaysaa in dadkan micnaha yani ay dib u xusuustaan waxyaabihii hore u dhacay waxay keeni kartaa marka dadaalkii faraha badan dowladda ay samayn jirtay inay meesha ka baxdo ay ke- ay keeni karaysaa waxay keeni karaysaa in caa'ilaad fara badan ama qoysas badan dhinaca dhinaca kala deganaa oo dhinacana degan dagaalka uu saameeya ama ay maaragtay dagaalo fara badan ay- ay ay- dagaalada ay saameeyaan marka dowladda kenya dagaaladan ay soomaaliya ku wada haddi wa- waxay keeni karaysaa xasarad inay ku keento dadka muslimiinta ee gobolka iyo gobolka xeebta ku nool maxaa yeelay dadka ku nool labada gobolka dad xeebta ku nool iyo dadka ku nool gobolka qoyi bari dad badan oo kamid a waxay dhinaca kalena way degaan marka taas waxaa wanaagsan in dowladda kenya barnaamij cad ay kasoo saarto inta inta sane ee soomaaliya ay doonaysa inay joogto waxa ay soomaaliya ka qabanayso haddii xataa al-shabaab ay dhacdo inay jebiso meesha ka bixiso maxaa xigi doona ilaa hadda barnaamij cad oo dowladda ay usoo bandhigto dadka ma jira Een, waxaa jirta dhanka kalena marka aad fiiriso hadda dadka wax ka qoraya ama ka faaloonaya waxyaabaha la isweydiinaya waxaa ka mid a ma laga yaabaa inay dilka een, abood roogo inay tahay tallaabadii ugu horreysay ee dadka lala xiriirinayo inay ku dhow yihiin kooxaha een, kooxda al-shabaab ama een, muslimiinta xagjirka ah ee wadankaasi ku nool iyaga laftirkooda la bartilmaameedsado oo taas ay noqon karta tallaabadii ugu horreysay oo kuwo kalena ay iman karaan in dad een, la tuhmayo inay xiriir la leeyihiin al-shabaab oo kale dariiqyada lagu dilo oo kale oo ay taas imaan karto horta falastiin dad badan oo macnaha siyaasiyiin ah oo runtii aan hadalada dhegeysanayay saddexdii beri ee ugu dambeysay waxay leeyihiin waxyaabaha arrintan ay keentay waxaa kamid ah dad badan oo waxaa jira dowladda yani maraykanka iyo dowladda kenya ay ku eedeeyeen inay la jiraan kooxaha xag jira marka waxay dhahay haddii habkan loo laayo oo dadkan shuruucda iyo dambiyadii lagu eedeyna aan la horkeenin waxay furi karta waxa loo yaqaana bandora box waxa afka loo yaqaana bandora box ah in dadkan ayagana la laaya marka waxay leeyihin ninkan waa nin muwaadin ah oo kenyaan ah xuquuqdiisana dastu- dastuurkay ku caddahay marka in laiska dilo dariiqa lagu dilo asoon yani maxkamadii iyo cadaaladda la horkeenin waxay furaysaa irid hor lay furaysaa dadka qaarkiin ay qabaan runtii waana waxyaabaha runtii maanta dadka muslimiinta ay la kaceen oo mudaharaadka ay u samaynayaan oo ay dhagaxyada u tuurayaan waxyaabaha kamid ah
waa mahadsantaa brofesora aad baan umadsanta wallah thank you
halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa v o a washington waana barnaamijka martida mikrofoonka qeybta dambe ee barnaamijka waxaa iyana marti inoogu ah seynab maxamed xasan seynab siraad seynab marka ugu horeysa een, kusoo dhowo barnaamijka martida mikrofoonka magaaladan maalmahanba waa joogta waxaa ka timid magaalada minnesota marka aad fiiriso dadka soomaalida ah ee gobolka ku nool waxaa la sheegaa inuu gobolku yahay gobolka ugu soomaalida badan marka maraykanka la fiiriyo sidee tahay no heerka noloshooda maxaa iska bedela tobankii sano ee ugu dambeysay Aa, horta runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in aan maanta idinla joogo xafiiskiina ku yaala washington d c Aa, magaaladan oo ah runtii magaaladii ugu horeysay oo aan imi markii aan maraykanka imi iina tababartay nolosha maraykanka oo ii diyaarisay marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan kusoo laabto gurigeyga hore En, aa, minnesota runtii waa gobolka soomaalidu ugu badan tahay marka la fiiriyo wadanka maraykanka En, aa, soomaalida minnesotana runtii waa meel ay ka muuqdaan bulsho ahaan oo laga yaqaano soomaalida ama ha noqoto sida ay u yihiin maaragtay dad active ah oo maaragtay meel walba gala En, dad shaqooyin badan oo oo maaragtay shaqooyinka professionalska la yiraahdo ku haysta ama ha noqo ha u shaqeeyaan dowladda ama ha u shaqeeyaan n g o-yo ama ha u shaqeeyaan ganacsiga guud oo ku iyaga leeyihiin ama kambaniyada wadanka ee waaweyn marka runtii waa meel aad meel walba oo aad tagto aad ka arkayso soomaali gaar ahaan maaragtay laga- labada magaalo ee mataanaha ah ee la yidhaahdo twin citieska ee minneapolis iyo st paul marka waa meel runtii soomaalidu ay ka muuqato minnesota En markaa fiirsoo kale dhalinyaro badan aad joogtaa oo dabcan haddii qoysasku ku bataan dhalinyaraduna waa ku badan yihiin dhalinyaradaas markaan fiirinoo kale heerkooda waxbarashada heerkuu gaarsiisan yahay
horta dhalinyaradu waa isku wada jirtaa En, minnesota runtii kama dumoone soomaalida qurbaha usoo baxday ee tagtay ama ha noqoto yurub ama ha noqoto canada ama ha noqoto maaragtay En, ah, gobolada kale ee maraykanka dhexdooda En, ah, oo dhalinyaradu way isku jiraan kuwaba way jiraan runtii maaragtay badanoo dhalinyaro badanoo xiran oo gaalshara ku wada jiro waa jiraan kuwa maaragtay galo En, ah, dhinacan xune maaragtay Drugs.
daraagska een, ah, alcoholka eh, ama khamriga iyo waxyaabaha muqaadaraadka ah een, qaar gal way jiraan laakiin inta badan dhalinyarada een, marka loo fiiriyo lambarka inta badan ayaa fiican dhalinyaro badan oo jaamacad walbo aad tagtid jaamacadaha waaweyn ee minnesota ku yaala waxaad arkaysaa dhalinyaro soomaaliyeed oo wax ka baranaysa Een, ah, kollejyada haddaad tagtid sidoo kale Een, sanad walbana waxaa lagu qiyaasaa in dhowr boqol oo arday ay ka qalinjabiyaan een, ah, jaamacadaha maaragta minnesota ku yaala oo Marka- soomaaliya oo soomaali ah marka runtii waxa waaye wa- aad iyo aad ayay maaragtay eh, ugu fiican tahay dhinacaas I- en inkastoo waxa waaye laakiin waxa xun xun baa la maqlaa inta badan oo haddii en, waxaa jiro hadda en, sanadkii labadi kun iyo toddobadii iyo sideedii iyo runtii waxaa jiray in dhowr iyo toban ilaa iyo sagaalka en, dhalinyaro ah oo soomaaliya en, ilaa kow iyo toban ay isdileen maogtahay iyagu oo runtii taasna waa waxay noqotay wax aad iyo aad maaragtay looga noxo laakiin hadda waxaad moodaa in ay yaraadeen een, rabshooyinkii iyo oo- oo xoogaa lasoo degay baryahan aysan wax weyn oo maaragtay mashaakilaada aysan dhicin En, seen haddii aan dhanka soomaaliya u noqono en, dumarka waayadanba xoogaa qaylaa kasoo yeeraysa adiga laftirkaaga qoraalaad ka samaysa qaabka wax qaybsiga iyo qeybta dumarka la siiya awal waxaa la siiyay boqolkiiba soddon boqolkiiba soddonkii kala bar ayay hadda um haystaan ama wax ka yar sidee u aragtaa qeybta dumarka ee baarlamaanka hadda ay ka heleen runtii horta waa wax aad iyo aad looga naxo sababta oo ah waxaan, waxaan ognahay haweenku in ay yihiin ay ka tiro badan yihiin ragga tiro ahaan oo maaragta boqolkiiba konton ay iyagu ka badan yihiin hase ahaatee markii horeba in la yidhaahdo soddonaa la idin siiyey ee haddana soddonkii aan la siinin xitaa wax maaragtay een- een u dhow runtii waa wax laga naxo sababta oo ah waxay tahay markii laba boqol iyo toddobaatan iyo shan baarlama- baarlamaan qof baarlamaanka matalayo marka la yidhaahdo war siddeetan haween ha noqdeen oo siddeetankii haddana lasii yareeyo taas horta waa nasiib darro waxayna nasiib darro u tahay soomaalida iyo ummadda soomaaliyeed guud ahaan marka runtii waxa waaye een, odayaal dhaqameedkana waxay iyaguna horta way isceebeeyeen runtii sababta oo ah haddii xe- dhaqanka soomaalida lagu dhaqmo dhaqanka soomaalida wuxuu ahan jiray marka wax la qaybsado haweenka qaybtooda marka loo dhigo lagama taaban jirin oo lagama faragelin jirin laakiin hadda waxay noqotay in wax walba ay yidhaahdaan een, raggii iyagu siyaasiyiinta ahaa ee iyagu laftooda naftooda wax u rabay inay qabiilkuna yidhaahdaan anaga een, ra- een, rag unbaa la mateli karo oo nin keliyaa na mateli karo marka soomaalidu waxay u baahan tahay in dib la isugu noqdo oo la yidhaahdo ma aragtay een, ah, haddii ay tahay qabiilku in ragga keliya uu matali karo dee haweenku waa inay iyaguna qabiil samaystaan gooniya sababtoo ah waxa ay u sheegtaan maba garanayo moogtaa qabiil aanba wax kuu ogoleynba oo aanba ku rabinba waxaan u malaynayaa in shirka carta lagu sameeyey beesha lixaad yes halkaas ay ka timid ha way ka timid laakiin waa runtii waa haddana way soo baxday horta inayba inayba taasi dhab tahay moogtaa oo haweenku ay u baahan yihiin iyagu inay qabiil gooni u taagan ay noqdaan oo shanta beelood ay iyaguna beel gooniyo wax la qaybsato noqdaan moogtaa oo lix la noqdo aad u mahadsan tahay zaynab haadaa mudan taas waxay ahayd zaynab maxamed xasan zaynab siraad oo ah agaasimo howleedka hay-adda lagu magacaabo the minneapolis foundation zaynab dhowaan ayay nagu soo booqatay stuudiyaha v o e da ee washington dhegaystayaal intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka martida microfonka tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo